bilownee wararka ka imaanaya magaalada diinsoor ee gobolka baay ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen saldhigay ciidamada dowladda ku leeyihiin magaalada diinsoor faahfaahinta warkan waxaa inoo haya mukhtaar maxamed catoosh
habeenimadii xalay ay ahayd markii kooxda al-shabaab ay weerar kadiisa kusoo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay goobjoogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in saqdii dhexe ee xalay rasaas xooggan laga maqlayay gudaha degmada diinsoor wuxuuna dagaalka xooggiisa ka dhacay xerada ciidamada koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada diinsoor dadka rayidka ayaan wax khasaare ah kasoo gaarin dagaalka ka dhacay degmada diinsoor guddoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaam xaaji siidow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay laba ka mid a ciidamada dowladda in dagaalka ay ku geeriyoodeen laba kalena uu dhaawac soo gaaray guddoomiyaha diinsoor wuxuu kaloo xusay in kooxda al-shabaab khasaare xooggan ay u geysteen dagaalka xalay ka dhacay degmada diinsoor kooxda al-shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka xaaladda degmada diinsoor ayaa degan maanta waxaana caadi ku soo laabtay isu socodka dadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo